safarkan uu ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu uu ku yimi washington shalay galabnimadii ayaa kusoo beegmay xilli maalin ka hor uunu madaxweyne joe biden ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay tartanka madaxtinimada maraykanka go-aankaas oo kor usii qaadaya hubanti la-aan kale oo ku aadan xidhiirka maraykanka iyo israa'il oo kusoo beegantay xilli xasaasiya dagaalka qasana uu meel halisa marayo welina aan la helin heshiis xabad joojina dad badanna ay su-aal ka keeneen wakhtiga booqashada netanyahu lagu soo beegay booqashadan oo la qorsheeyey bishii juun hogaamiyaha israa'il wuxuu aada u danaynayaa inuu sees adag usii dhigo maamulka soo socda ee maraykanka ee iman doona doorashada kadib sarkaal maraykana ayaa sheegay in biden iyo netanyahu la filayo in maalinta khamiista ay ku kulmaan aqalka cad inkastoo master netanyahu uu isku muujinayo inuu dhexdhexaad ka yahay ciyaarta siyaasadeed ee xisbiyada jamhuuriga iyo dimuquraadiga oo haatan ay u badan tahay inay dhex marto madaxweyne ku-xigeenka kamala harris iyo madaxweynihii hore donald trump haddana waxaa jira shaki yar oo muujinaya in netanyahu uu dhinac u janjeedho sida uu sheegay jonathan reinhold madaxa waaxda siyaasadda ee jaamacadda berlin ee israel trump waxa uu hormood ka ahaa heshiiskii lagu dhexdhexaadiyey wadamo carbeed iyo israa'il ee loo yaqaanay heshiiskii abraham kaasi oo dib u soo celiyey xidhiirkii diblomaasiyadeed ee israa'il ay la lahayd qaar ka mida dalalka deriska la-ah sida imaaraadka carabta baxrayn iyo morocco trump ayaa sidoo kale safaaradda maraykanka ka raray magaalada tel aviv waxaan u geeyey magaalada jerusalem ama qudus waxaan u aqoonsaday in israa'il ay la wareegto buuraha golan ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu inta uu ku sugan yahay dalkan maraykanka waxa uu qorsheynayaa in uu la kulmo donald trump oo haatan u sharaxan xisbiga jamhuuriga trump ayaa la sheegay inuu aada uga xumaaday netanyahu markii uu ugu hambaliyeeyey biden guushii doorashadii labadii kun iyo labaatankii netanyahu wuxuu haatan u muuqdaa mid u socda inuu meesha ka saaro tabashadaasi sida uu sheegay nimrod goran oo ah xubin sare oo ka tirsan macadka falanqaynta israa'il iyo guud ahaan bariga dhexe kamala harris ayaa iyaduna toddobaadkan kula kulmi doonta netanyahu aqalka cad kulankooda oo ka madax bannaan amaba gaar ka ah kulanka ra-iisul wasaaraha israa'il uu la yeelan doono madaxweyne joe biden siday kaaliyayaasheedu v o weda u sheegeen kamala harris waxaa sidoo kale uu xidhiidh adagi kala dhexeeyaa bulshada yuhuudda ah ee degan dalkan maraykanka